waa mahadsan tahay dagaalka saldhig ay ku lahaayeen ciidanka booliska gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saaka subaxdii hore waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa dagaal culus baana meesha ka dhacay oo dhimashee dhaawacba leh hadii haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan khasaaraha dhinac adag ayuu badan yahay waan gartay bal marka khasaaraha haddaad labada dhinac ii kala sheegtid wallaahi annaka had dhinacana saddex askari baa ka dhimatay laba dhaawacna waan qabnaa dhinacooda waa toban iyo kow qof dhimashada dhaawac badanna way qaateen iigu soo celi iga kala go-ay codka imisaa ka dhimatay iyaga toban iyo kow qof baa ka dhimatay waktigooda meesha yaalo dhaawac badanna way qaateen haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan waan gartay marka dagaalkan saacadda u dhacay iyo sida loo soo qorsheeyay haddaad iga warrantid wallaahi dee nimanka naflacaariga ah meelba meel ay maaragtay ay weeraraan waxay ku qaadaynin laba iyo tobankii subaxnimo ayuu dagaalka dhacay dagaalkaas dagaal culus buu ahaa ayagaana weerarka soo qaaday ciidamadeenana saldhigooda ayay dhifeysyadeeda ku jireen laakiin ilaahay baa dadka guuleeyay khasaaraha dhinacooda ay u badan waan gartay waxay weerarku nagu soo gaadhayaan in qaar ka mid a ilaaladaadu ay dagaal ku dhinteen walaal hadi dagaal hadduu dhaca geeri way dhacdaay ilaaladayda dagaalka way ku dhinteen dagaalka anigaa hogaaminaya ku jiray laakiin sideedaba dagaal hadduu dhaca geeri way dhaca waxaas wax lala yaabay ma aha guusha unbaa la tirsanaya nimankaas nafalcaariga waktigooda dhammaaday sidii laiskaga caabina dalka looga xoreyn lahaa wey waxa ujeedka annada waan gartay marka ilaaladada imisaa dhimatay ma saddexda askari dhinacanada ka dhimatay baa yay ahaayeen laakiin dhimashada ayaga ayaa naga badan khasaarahan ayagaa naga badan marka dee sideedaba saacad soo dhamaatay ruux celinaya ma laha dagaal hadduu dhacana geeri way dhacdaay marka wax lala yaab la ma aha taas waan gartay markaad eegtid deegaanka goofguduud cabsida in mar kale ay weerar kusoo qaa kooxda al-shabaab kusoo qaado deegaankaas intay la eg tahay markaad fiirisid goobaha ay gobolka kaga sugan yihiin wallaahi gobolka ciidamo badan baa joogo abaabulna waa ka socdaa qaabkii looga gobolka bay looga xureyn lahaa nimankan cadowga ah ayaan wadnaa marka kama cabsi qabin shabaab shabaab waxaa caado ay ka dhigteen in maaragtay meelba meel ay is aruuriyeen naf gobolkan hadda kolley nimanka naflacaariga khilaafkoodana waa og tahay rag isku duuban iska dhiciyan bay baahan yihin insha allahu tacaala taasna dee hawsheeda waan ku jirnaa laakiin ma dhici doonto hadduu ilaah weerarka ayagu ku wajahayn marka waan gartay ciidanka koonfur galbeed meelo ka mid a waxay garabsadaan ciidamada amisom dagaalkii goofguduud arrintaasi ma dhacday wallahi horta ciidamada amisom ee walaalaha noosoo ummadda soomaaliya usoo gurbuday waa isgarabsanaa been maaha iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedba laakiin hadda waxaa kuwa aan ku aadan ciidamada koonfur galbeed iyo qalabkooda haddii loo dhamaystiro insha allahu tacaala shabaabna hadda dee meelaha ay weerarayso waa meelo ay dhowr bilood operationkeeda agaasinto ay meelahaas wax kasoo aruuriyaan maogi ciidan isku filano meel kastaba difaaci kara maaha hadda laakiin ciidanka meesha ku dagaalamay saaka ciidamada booliska gaarka ay ahayn lakiin haddee ciidamo gurmuda ciidamada amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baa tegay insha allahu dee ma dhici doonto inay mar dambe soo weeraraan